waxaan kaloo jaanisheelna inaan warisano saleebaan wajaxaad oo isna ka mid ahaa marti sharaftii halkaa timid iyo banaanbaxayaashiiba saleebaan maxaad u aragtaa banaanbaxan banaanbax waxaan u arkaa fiin banaanbax aad u qaali ah waxaana dadka badankoodu inta badan washington d c jooga ku qiyaaseen ama sheegeen intii mudaharaha soomaali ku samaynaysay caasimadda dalka maraykanka washington d c inuu yahay kii ugu ballaadhnaa maanta halkan waxaa iskugu yimi shacabkii khaadsumo ee deganaa siedada ugu dhodhow waddankan maraykanka ilaa iyo atlanta ilaa iyo minnesota ohio maine boston connecticut north carolina iyo jaariyadda degan virginia intaas waxay halkaa u yimaadeen oo ilaa intaasoo tiriiba u soo galeen si ay maanta shucuurtooda halkan uga muujiyaan dareenkooda uga muujiyaan dowladda kan maraykankaa ay cashuur bixiyayaasha ka yihiin ay ka yihiin sirisanka inay tusaan dareenkooda ku aadan gobolkooda khaatumay state of soomaaliya sida maamulka somalilan ugu tacadiyayo dadkooda u ciqaabayo degaankooda ugu tarifalayo oo carruuraha u laynayo dumarka loo reebgaraynayo inay tusaan adduunka silaanina yahay nin ku sifoobay war criminal maraykankana u sheegno waxa ay siinayaan somalilan ee ah mucaawimada inay laynayso dadkayagii in dadkayagii lagu barakicinayo biyihii ay cabbi lahaayeen iyagoo jiilaala iyadoo abaari jirto laga horjeegsanayo oo beelo aad moodid in loo shaqaynayo dadkana degaankiisa in la siiyo ku fiirgalaynaya ama ku quudinaya biyahayagii maanta halkanka waxaa ka muuqata farxad badan dad badan oo muddo wada shaqaynayey oo ilaa c c ilaa khaatumo u soo dagaalamayey ayaa maanta halkan wejiyooda ku arkay anigu haddaanay saleebaan wajaxaad waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo maanta aad ii farageerisay shacabkayagii khaatumo oo maanta halkan iskugu yimi shucuurta intaa laag muujiyey maanta waxaan isku qiyaas karaa inaan ahay ninka adduunka ugu farxadda badan waxaan u maanaya labada cabsir soo socda inaan gabi waayo se waxaan aad iyo aad aan uga halka kan uga taxsiyabeynayaa dadkii aan iman ma shartay uguys wherever khaatumo saydow maanta la ka maqnaadow you miss a lot of fun here you know that we were yelling shouting you know that aanu kaftamaynay aanu qadiyadeeda muujinaynay waxa weeye maanta dadka halkaa isku yimid toddoba boqoloo qof kama yara tira ahaan intaana dadku way soo badanayaan oo dadku dad baa weli soo qulqulaya waxa weeye maanta waxaanu nahay habi waxaanu leenahay khaatumo guul aadna waxaan u salaamayaa shabakadda ceegaag oo in badan u soo halgamaysay qadiyadda khaatumo aad baan fiin kuu salaamaya thank you very much you give me this opportunity kaasi wuxuu ahaa salebaan wajaxaad oo aanu ku waraysanay meeshuu ka dhacayo banaanbaxa ay soomaalida ama reer khaatumo ugu banaanbaxayaan ama uga soo horjeedaan tacadiga ay u geysanayso maamulka somalilan